عادت إمارتنا كما كانت ثريا في السماء شعاعها الصافي لما فأنورت سود الليالي culays la mida kii reer afghanistan iyo mujaahidiintooda ka soo gaaray xureynta afghanistan ayaa ku horgudbanaa dhisidda xukuumad islaami ah oo awood u leh maaraynta baahiyaha bulshada qaybaheeda kala duwan sidaasi darteed furashadii kaabul kadib waxa uu amiirka imaarada islaamiga ah mowlabi hibatullah akhunzaada uu soo saaray wareegto uu ku magacaabay xukuumad xilgaarsiin ah oo kala socodsiisa howsha dalka maadaama qoracaaradii dalka looga saaray ciidamadii shisheeyaha ee uu maraykanku horboodayey meydaankii dagaalkana lagu jebiyey waxay u wacdeen dagaal kale oo aan ka dhib yareen midkii hore laakiin hoggaanka imaarada ayaa dareemay horeyna ugu diyaargaroobay sidii la isaga caabin lahaa furimaha cusub ee soo furmay maraykanka iyo dowladaha reer galbeedka ayaa go'doomiyey dalka afghanistan iyagoo xanibay lacagihii ay reer afghanistan lahaayeen ee ku keydsanaa bankiyadooda tani ayaana noqotay taxaddi iyo culeys hor leh ujeedka laga lahaana waxa uu ahaa in dowladda cusub looga helo tanaasulaad looga keeni waayey xabadda iyo qoriga hibatullah ayaa ku amray raciyadiisa ay mas-uuliyiintu ka mid yihiin inay gunta dhiisha isaga dhigaan wixii xabad looga qaadan waayeyna aan xeelad looga qaadan sidaasi darteed taxadiga ugu weyn waxa uu ahaa in reer afghanistan muslimiinta caalamka iyo guud ahaan dadyowga ku nool dunida la tuso in islaamku leeyahay hannaan maamul oo barwaaqo iyo isku filnaansho gaarsiin kara bashariyadda oo idil haddaba warbixintani waxaan ku soo bandhigi doonnaa saddex sano kadib furashadii kaabul iyo xoreyntii afghanistan oo idil waa maxay guulaha ay xaqiijisay dowladda islaamiga ee afghanistan marka laga hadlayo jaanibka amniga dhaqaalaha waxbarashada iyo dhisidda ciidamo awood leh مشتتنا وشعارها نحو الإخاء أفعالها تسمو بنا وتقودنا نحو الفعال marka aan u nimaano dhanka amniga afghanistan waxa ay labaatankii sane ee duulaanka ay ku joogeen shisheeyaha ay ka mid ahayd goobaha ugu amniga xun caalamka siiba magaalooyinka waaweyn ee xarumaha gobollada ay ka talinaysay xukuumaddii kaabul ciidamada shisheeyaha kuwa xukuumadda kaabul iyo maleeshiyaadka ku daaban ee hubaysan ayaa laf dhuungashay ku ahaa dadka muslimiinta ah qofkana waxaa adkeed inuu u badbaado cirdigiisa sharafka qoyskiisa iyo karaamada ummaddiisa si sahlan ayaa waddooyinka maalin cad loogu baaran jiray dadka loo diri jiray kuwii la doono weerarada habeendheelmadka ah ee lagu argagaxgelinaya dadka muslimiinta ayaana joogto ka ahaa deegaanada ka fog magaalooyinka howlgalladaasna waxaa fulinayay ciidamada shisheeyaha iyo askarta xukuumaddii kaabul laakiin dhammaan arrimahaasi waxa ay ku qarsoomeen ilbiriqsi iyo daqiiqado gudahood markii imaarada islaamiga ah ay la wareegtay guud ahaan waddanka kooxihii burcadda ayaa qarsoomay maadaama mid weliba uu ka baqanayo xuduudaha shareecada ee loo dejiyey in dadka noocaas ah lagu radciyo ciidanka amniga qaybihiisa kala duwan ee hoostaga wasaaradda arrimaha gudaha ayaa bilaabay howlgallo lagu sugayo amniga dalka dadka ayaana si kalsooni leh waxa ay u soo gudbinayaan wax weliba oo liddi ku ah amniga bulshada wada shaqayntaasi ayaana horseeday in afghanistan saddex sano kadib maanta lagu tilmaamo mid ka mid a dalalka ugu amniga badan caalamka ما شئت إن لهذه القامات أفق ليس يبلغه البيان قل ما بدا لك عن وصول الطالبان هم سادة الدنيا ومفخرة الزمان jaanibka dhaqaalaha oo isaguna ah udubdhexaad marka laga hadlayo nolosha aadanaha waxa uu ka mid ahaa culeysadii ugu weynaa ee soo wajahay imaarada islaamiga ah ee afghanistan labaatankii sane ee dalka ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeyaha waxa uu gumaystuhu qaaday qorshayaal dhagaraysan oo lagu xakamayn karo ummadda si aanay u gaarin isku filnaansho adduunyo ayaana reer afghanistan waxaa badankood isha dhaqaale ay ku tirsan yihiin laga dhigay waxa loogu yeeray kaalmada hay-adaha reer galbeedka maadaama shisheeyuhu dalka ka baxay hay-adihiisuna horay u raaceen waxa ay tani ka dhigan tahay in xukuumadda cusub looga fadhiyo maaraynta dadkaasi iyo inay hirgeliso fursado shaqo oo ay dadku ku dabari karaan noloshooda dhammaan wasaaradaha xukuumadda imaaradu kaga dhawaaqday kaabul oo isgarabsanaya dhinaca kalena kaashanaya bulshada reer afghanistan ayaa u jihaystay inaanan shisheeyo u gacmo horsan damaca la xiriira taakula dibadda ahna ka saaraan maankooda ayna wax ku yihiin inay iyagu isku filnaadaan allahna kaashadaan marka laga hadlayo wacyigelinta bulshada qaybaheeda kala duwan loo sameeyey waxay imaarada islaamiga ah ku dhawaaqday in dalku uu aamin yahay ganacsatada reer afghanistan iyo kuwa kale ee caalamka ka soo jeedana ay maalgashan karaan waddanka gacmo furanna lagu soo dhoweyn doono inkastoo bilihii hore ee xigay la wareegitaanka kaabul ay maalqabeennadu muujinayeen cabsi ah inaanay hantidooda ku aamini karin afghanistan haddana waxa ay markii dambe oo ay arkeen in amnigu yahay mid la isku hallayn karo xukuumadduna ay tashiilaad badan diyaar la tahay waxa ay bilaabeen inay ku soo qulqulaan magaalada kaabul sharikado badan oo dalka dibaddiisa ka yimid oo u badan kuwa shiinaha ayaa soo gaaray dalka afghanistan iyagoo qandaraas ka helay xukuumadda imaarada islaamiga ah waxaana mashaariicda ay ka howl bilaabeen ka mida qodista macaadinta taasoo shaqo abuur u noqotay kumanaan reer afghanistan ah khasnada dowladdana lacago badan ku soo xaraysay sharikadaha shiinaha ayaa horraantii isku dayey in qodobada heshiiska ay ku daraan in macaadinta ay qodaan lagu soo farsamayn doono shiinaha laakiin waxaa taasi diiday imaarada islaamiga ah marka laga yimaado macaadinta iyo wax soo saarkeeda waxay imaarada islaamiga ah dalka ka hirgelisay mashaariic dhaqaale oo aada u ballaaran sida biyo-xireennada oo suuro gelinaya in waraab fiican loo helo wax soo saarka beeraha biyo-xireenka qanaad qooshteybah ayaana ah kan ugu weyn ay imaaradu ka hirgelisay dalka biyo-xireennada ay imaaradu hirgelisay ma ahan oo keliya kuwa loo isticmaalo waraabka beeraha laakiin waxaa ka mida kuwa dhaliya korontada shanta sane ee soo socota waxay imaarada islaamiga ah ku rajo weyn tahay inay gaarto isku filnaansho xagga korontada ah oo ay ka maaranto korontada uga timaada dalalka deriska ah afghanistan ayaa hadda ka mida dalalka batroolka soo saara ceelal shidaal oo dhowr ah ayayna imaarada islaamiga ah ka qoday dalka taasoo iyaduna ku biiraysa ilaha dhaqaale ee uu dalku leeyahay dadkuna ay ka faa'iidaysanayaan marka laga yimaado xagga macaadinta iyo shidaalka waxay imaarada islaamiga ay xoogga saartay dhiiragelinta wax soo saarka beeraha iyadoo beeralaydu ay heleen fursado ay wax soo saarkooda ugu iibgeyn karaan dalka dibaddiisa rumaanka cinabka tufaaxa iyo fawaakih kale oo aada u badan ayaa iyagoo boqolaal kun oo tan ah sanadkiiba laga dhoofiyaa dalka afghanistan taasoo dalka ku soo celisay malaayiin lacagta dollarka ah waxaana sii dheer wax soo saarka suufka geedka snoobarka ee faa'iidada badan leh iyo kuwo kale oo midkiiba sanadkii dalka ku soo celinaya boqolaal milyan oo dollar dhiiragelinta wax soo saarka beeraha waxaa barbar socday in si deg deg ah loola dagaalamay beeritaanka maadada daroogada ee khashkaashka dalka oo horey u ahaa mid ka mida wadamada ugu badan ee soo saara maandooriyahan ayaana hadda nadiif ka ah beeritaanka daroogada marka laga hadlayo guulaha xagga dhaqaale ee ay xaqiijisay imaarada islaamiga ah waxaa ka mid a iyadoo dalka uu xilligaani ku tallaabsanaya isku filnaansho gudaha ah mana jirta taakula dibadeed oo ay reer afghanistan iyo dowladooduba ku tiirsan tahay waana mid ka mid a cawaamiisha ka qayb qaadanaysa inay ku adkaystaan go-aankooda ah hirgelinta shareecada islaamka tallaabooyinka wax ku-oolka ah ee imaaradu xaqiijisay waxaa ka mid ah in guud ahaan dalka laga mamnuucay dawarsiga iyadoo la dhisay guddi u kuurgala xaaladda dadka dawarsanaya intii ay tabar ka ahayd ayaana bil loo qoray halka kuwo kalena dhaqan celin iyo xirfado shaqo loo sameeyey dhowaan wasaaradda tamarta iyo korontada ee imaarada islaamiga ah ayaa ku dhawaaqday inay gebi ahaanba bixisay deymihii koronto ee dalka lagu lahaa sannadihii lasoo dhaafay taasoo ka dhigan inaanay jirin hal sinti oo deyn ah marka laga hadlaya dhinaca sharikadda korontada isticmaalka lacagaha shisheeye ayaa dalka afghanistan naadir ka ah tacaamulka maaliyadeed ee rasmiga ah sida xafiisyada dowladda sharikadaha ganacsiga bangiyada iyo suuqyada dadweynaha ayaana lagu jaangooyey lacagta maxalliga ah ee afghanistan taasoo sare u qaaday qiimaha lacagtan iyo tayadeeda dhammaan sharikadaha ajnebiga ah ee dalka maalgashanaya waxaa lagu qasbay inay ku macaamilaan lacagta afghanistan waana tallaabo soo jiidatay indhaha khubarada caalamka heer maraakiista arrimaha dhaqaalaha ka faallooda ay go-aankani ku tilmaameen kii ugu cabqarisanaa ee ay qaaday imaarada marka laga hadlayo jaanibka dhaqaalaha warbixin ka soo baxday bangiga adduunka ayaa lagu sheegay in xaaladda sicir bararka ee afghanistan ay marayso halkii ugu hooseysay sicirka lacagta maxalliga ahna ay tahay mid fadhiso imaarada islaamiga ah ayaana warkaani ku tilmaamtay fadli uu cadowgooda u qiray
لبطش أمريكا ولا يرضون بالعيش الملطخ بالهوان ويجالدون على الكرامة هكذا
intan oo keliya kuma eka horumarada ay xaqiijisay imaarada islaamiga ee afghanistan saddexdii sane ee lasoo dhaafay waxaa dalka laga hirgeliyey ugu yaraan afar boqol oo xarun oo caafimaad oo bixiya daryeel caafimaad oo kala duwan waxaana sidoo kale la dhisay kumanaan kilomitir oo wadooyin ah si loo fududeeyo isku socodka dadka iyo gaadiidka haddii aanu ka hadalno dhinaca dhismaha ciidan iyo awood milatari oo difaacda ku dhaqanka shareecada islaamka ee dalka laga hirgeliyey waxay wasaaradda gaashaandhigga ee imaarada islaamiga ah ku guulaysatay inay tababarto boqolaal kun oo askari oo saddexdii sane ee lasoo dhaafay kasoo aflaxay mucaskaraadka tababarada iyadoo qayb ka ah istaraatiijiyadda ay dejisay imaarada islaamiga ah ee dhaqangelinteedu soo bilaabatay dalka oo aanu si rasmi ah u xoroobin waxa ay mas-uuliyiinta ciidanka awoodda isugu geeyeen sidii loo soo saari lahaa ciidan faker iyo cududba dhisan saddexdii sane ee lasoo dhaafay boqolaal mucaskar ay imaarada islaamiga ah ka hirgelisay guud ahaan dalka waxaana mucaskaraadkaasi kasoo aflaxay boqolaal kun oo dhallinyaro reer afghanistaan ah kuwaasoo wacad ku maray inay dalkooda ka difaaci doonaan duulaan weliba oo lagu soo qaado dhowaan wasiirka gaashaandhigga ee imaarada islaamiga ah mulla maxamed yacquub oo hadlayay ayaa yidhi sida tan
xilligan wuxuu dalka afghanistaan leeyahay ciidan nidaamsan oo leh tababar aad u sarreeya waa ciidan lagu tababaray caqiidada islaamiga ah ee salka adag iyo fakarka islaamiga ee saliimka ah waana ciidan leh macnawiyaad aad u sarreeya dhanka kalena leh tajrubo dagaal oo ballaaran waxaan ku dadaalaynaa sidii aan u hormarin lahayn ciidankan oo aan ugu hubayn lahayn hubka casriga ah ciidanka afghanistaan xilligan ay leedahay waa ciidan ku tiirsan taakulada shacabkiisa oo aan ku tiirsanayn awood shisheeye saraakiisha iyo kawaadirta ciidankaanna waa rag sharaf badan oo reer afghanistaan ah
لازم أو ملزوم ده إمارة الزلمون
wasaaradda gaashaandhigga ee imaarada islaamiga ah ayaa ku guulaysatay inay dib u dayactirto boqolaal diyaarado iyo gawaari gaashaaman oo ka mid ahaa sahaydii milatari ee uu maraykanku horay u siiyey ciidankii xukuumaddii kaabul ugu dambayntii dhinaca waxbarashada waxay imaarada islaamiga ee afghanistaan ku tallaabsatay horumar la taaban karo tallaabadii ugu horreysay ee u qaaday jaanibkan ayaana ah inay meesha ka saartay guud ahaan manhajkii ay shisheeyuhu ka hirgeliyeen dalka waxay sidoo kale aasaastay xarumo waxbarasho oo kala duwan iyadoo labada jinsi ee ragga iyo dumarka loo kala sameeyey goobo kala gaar ah si aanu u dhicin isdhexgal ay shareecada islaamku ka digtay
ويجالدون على الكرامة هكذا نشأوا كراما لا خضوع ولا ارتهان هم دمروا جيش الصليب وكان لا يحصى فسل si guud shacabka reer afghanistan waxa uu xilligaani ku qanacsan yahay dowladdiisa waxa uuna arkaa inay guranayaan midhaha halgan soo jiitamayay labaatan sano oo xidhiir ah culimmada afghanistan ayaana sanad kadib xurnimadii uu waddanku gaaray waxa ay cusboonaysiiyeen baycada ay kula jireen amiirka imaarada islaamiga ah mowlabi hibatullah فهذه أفعالهم انظر إليها فهي أفضل ترجمان طأطئ لهم هام التواضع كلما ذكروا أليسوا أهل فضل وامتنان وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون